axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa uu xarigga ka jiray xarunta qeybta booliiska gobolka jubbada hoose taas oo dubi dayactir xoogan lagu sameeyey madaxweynaha jubbaland ayaana waxa uu ka hadlay ahmiyadda ay leedahay dibudhiska xarumaha ciidamada booliiska oo sheegay in shaqo xoogan u hayaan bulshada iyo xaqiiq ahaan iyadoon maanta dareemayo wax badan oo muuqanayo dhab ah waxaan inayna ku ekayn boolisku waa waa xidhiirka u dhexeeya dowladnimada iyo shacabka sababtoo boolisku hadduuna jirin xidhiirka shacabka iyo mujtamaca bulshada lala leeyahay wuu go-aya inqidaac baa gelaya sidaa daraaddeed muuqaalka muuqanaya ama ha noqoto saldhiggaan furaynay ama ha noqoto restationka hadda ad soo jeediseen ama ha noqoto dee inta aan ka ogahayba oo hawsha ugu muhiimsan oan isleeyahay maanta waxay faa'iido badan iyo waxtarba u tahay maanta shacabku ay dareemayaan waxqabadka boolisku uu leeyahay iyo sida mujtamaca ay bulshadu raalliga uga tahay boolisku milatariga iyo daraawiishta iyo nabadsugidda iyo kulli uu ka xigaad shacabka sababta waa cidda ugu dhow ee maanta ay isu soo buusayaan dadka shacabka wixii soo gaara ama baahidooda ama dhibkooda waxa ugu horeeya ogaadaa waa booliska xogta magaalo iyo bulsho waxaa ogaadaayay waa booliska asalwa taa markaa waan idinka mahad celinayaa waan u mahad celinayaa taliyaha sadiiq aan odhan kara intii uu joogay saameyn toosa iyo wax muuqda oo cad baa ka muuqanaya isbedelada iyo waxa sababtoo qofku dee wuxuu la yimaadaa lagu qiimeeya idinka saraakiisha ana rag badan oo wejiyadooda garanaya gabdho badanna waan ku qiimeyn doonaa waxaan rabaa marka hore inaan idiin ballan qaado dallacaad inay jirayso weliba si deg dega idiin soo gaarayso
jubbaland ayaa dadaalo xoogan ugu jirtay sidii ay dubulis xoogan ugu sameyn lahayd ciidamada booliiska oo qeyb ka ah xalka arrimaha bulshada